دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dabgeystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay suuq ku yaala duleedka magaalada muqdisho xukuumadda xabashada ethoobiya ayaa war cusub ka soo saartay badda ay soomaaliya ka boobtay iyadoona goodis jeedisay sheekh ka mida culammada soomaaliyeed ayaa sheegay inaan ethoobiya qaadan karin taako ka mid a dhulka soomaaliya bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka n f d ayaa si adag kaga falceliyey heshiiskii badda loogu saxiixay xabashada ethoobiya culummo iyo waxgarad ayaa ka tala bixiyey waxa dadka soomaaliyeed kala gudboon badda loo saxiixay xabashida dadka itoobiyaanka ah ee lagu beeray gobollada waqooyi ayaa soo dhoweeyey heshiiskii ethoobiya loogu saxiixay qaybo ka mida badda soomaaliya siyaasiga cabdinuur rasiyaad ayaa dadka soomaaliyeed ugu baaqay inay u diyaargaroobaan dagaalka dhana xabashada ethoobiya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray fadhiisan ciidamada dowladda federaalku ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dabgeysta khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay suuqu yaala duleedka magaalada muqdisho waxaa ka waramaya cabdiqaaliq cabdiweli debkan oo ahaa mid xooggan ayaa gebi ahaanba baabi'iyey goobo ganacsi oo ku yaala suuq lagu magacaabo maamu xaliimo ku yaala deegaanka tabeelaha duleedka magaalada muqdisho suuqan oo ay ku yaaleen goobo ganacsi oo kala duwan ayaa waxaa lagu qiyaasay hantida debka uu baabi'iyey ilaa afar boqol oo kun oo dollar ah qaar ka mid ah ganacsato danyar ah oo ku hanti beelay debka ka kacay suuqan oo dul taagan haraadiga goobihii ganacsi ee uu debku baabi'iyey ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka soo gaaray iyo saameynta guud oo uu ku yeeshay debkaani xali lix sac iyo bar adi aa dab nagu kacay oo qudaartii iyo wixii aan soo adeegnay oo shalay wixii soo saarnay miiskii wixii hor saarnaay waa isku baaba'an baaba' weyn baana gaaray jab weynaa nagu dhacay alxamdulilahi rabbilcaalamiin hadda dhibaatadaasaa naga muuqato maanta waxaan anaga aad gacanta ku hayna ma jirto wax ilaahay og ma ogi ma kaste bal hadda idanka waa kaay idankaa noo imaaday ganacsiga wax ka hari malo dhulkoo ku darsamaa ku baaba'ay wixii saarnaay oo hanta ee maanta ma soo koobmayso laba miisay ahaayeen miis gabadheydaa fadhisa midna anaa fadhiya labadii waa ku baaba'een xabad iima saarna haddee annaga horta awalba iddaan ku soconnay haddana dhibaatadaasana meelaan kaga soo kabsanay hadda ilaahay baa markii horena si haddagan isagaan wax ka sugaynaa ma ogay khasaare wax la sheegi kara maaha idinkiina ishiina aad ku arkaysiin wixii meesha ka dhacay aniga qoys ahaantayda qolol sad- lix mitiraan lahaa lix mitir gadaal ee lix mitiroo hore oo usku dhisan qol wuxuu ahaa alaab badeeca iyo alaabaa lagu gedi jiray qolna bakhaar wuu i ahaan jiray labadu waa israaceen wax ii haray ma jiraan magaalada muqdisho waxaa kusoo badanayay dabka ka kaca suuqyada iyo goobaha ganacsiga iyadoona maalmihii ugu dambeeyey laga soo sheegay muqdisho dab khasaaro hantiyadeed geystay xukuumadda xabashida ethoobiya ayaa war cusub ka soo saartay badda ay ka boobtay soomaaliya iyadoona goodis cusub jeedisay waxaa ka waramaya maxamed qaasim dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku celisay in ay dhaqan geli doonto heshiiskii guraacnaa ee kowdii bishan ay la gashay muuse biixi hogaamiyaha maamulka somalilan war-saxaafadeed rasmi ah oo kasoo baxay xukuumadda federaaliga itoobiya ayaa lagu sheegay in adisababa ay sii wadi doonto iskaashiga militari midka dhaqaale iyo midka siyaasadeed ee kala dhexeeya maamulka somalilan weligeyn badla-aan ma noqon shacabkayna albaab xeeb ah muuse weynin tan iyo jiritaankayna laakiin qalab taariikhi ah oo aan galnay aawid ayaan ku weynay baddii aan lahayn soddon sano ka hor ayaa lagu yiray warka kasoo baxay xukuumadda itoobiya xukuumadda abiy axmed oo madaxda ka yahay oo ka jawaabaysay in heshiis ay la gashay maamul goboleed aan soomaaliya wada matelin ayaa ku adkaysatay in heshiiskaas badda lagu siiyey oo yahay mid sax ah islamarkaana aysan ka laaba doonin somalilan waa maamul madax bannaan oo geli kara heshiisyo caalami ah wuxuuna madax bannaanidiisa qaatay labaatan iyo lixdii juun kun sagaal boqol iyo lixdankii soomaaliya ayay mar la midooben kadibna way ka go-een oo hadda soddon sano ayay dowlad yihiin annagana waxaa nagala dhexeeya iskaashi weyn iyo heshiisyo fara badan sidoo kale waxaan saami ku leenahay dekadda berbera ayaa lasii raaciyey warka kasoo baxay xukuumadda itoobiya warkan cusub oo kasoo baxay itoobiya ayaa u muuqda mid ay madaxa ugu taagayso jawaab celinta xoogan ee uga imaanaysa bulshada soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta qaybahooda kala duwan sheekh ka mid a culammada soomaaliyeed ayaa sheegay inaan etoobiya qaadan karin taaka ka mid a dhulka soomaaliya warkaas iyo war kaloo ku aadan waxgarad iyo culummo ka tala bixiyeen waxa dadka soomaaliyeed kala gudboon badda loo saxeexay xabashada etoobiya waxaa soo jeedinaya maxamed ciise sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday inaysan banaaneen taaka ka mid ah dhul muslim leeyahay in gaalo la siiyo isagoo uu warramayey mu'asasada alkataa'ib ayaa badda loo saxiixay etoobiya si sharci ah ugu warramay taaka dhulka islaamka ka mid ah ma bixin karo qof mataqaanaa basharihii nooc uu kaa inimankaana noocuu rab ha ahaado madaxweyne iyo ka hoos ummadoo dhanna ma bixin karto ilaahay baa subxaana watacaala milka siiyey arladaa dadka muslimiinta ilaa yowma alqiyaama rabbi keliya in lagu caabudo ayaa loogu talagalay marka in lagu shirki yeelo ama gaalo la siiyo waa arin muxaram ah oo aan banaanayn arin ansaxaya iyo mid suurtagelaya midna ma ah culimmada kale ayaa dhankooda ka warramay badda loo saxiixay etoobiya waxaana ka mid ah sheekh xasan takar iyo sheekh balli
arrinta ah bad soomaaliyeed iyo dhul soomaaliyeed oo hibo loo siiyey amxaarada iyo etoobiya arrintaa iyada ah waa ka soo horjeednaa mana oggolaanayno waana ka dagaalamaynaa horta etoobiya dhulkan waa dhulkii lagala dagaalami jiray zaylac nimankii ka baxay ayaa harar qabsaday oo hawaash meesha la yidhaahdo qabsaday waa alimaam axmed gurey meeshuu ka tegey oo ciidamada ka kaxaystay waxay ahayd zaylac bay ahayd imberatoriyat alawdal alislaamiya meesha ay ka duuleen zaylac weeye waxayna qabteen nimankii kiristaanka ahaa oo ilaa iyo cadis ababa ayay socdeen sidaa darteed muslimiintii intaa dagaalamaysay oo intaa kiristaan iska celinayey oo gaalo iska celinayey maanta in dib loogu soo noqdo oo dhulkoodii iyo xaruntoodii la yidhaahdo dekad baan ka dhiganaynaa iyo annaga qabsanaynaa taas iyada insha allahu ma dhacayso amxaaradii timid muqdisho yowminaa haada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba uma hirgelin inta xamar ku lugi ka lugeeyeen ayay doolow ku galeen kuwa maanta joogaa waxa weeyaan diinsoor bannaanka ugama baxaan waxa weye macnaha buurdhuwa bannaan ugama baxaan waxa weye luuq bannaan ugama baxaan waxa weye baardheere iyo bannaan ugama baxaan rag baa dhuuntooda ilaahay dhigay marka ninka doonaya hadduu godka ka bixi waayey inuu labaatan kilomitir ku xaragoodo orarkaasi waxba kama jiraan caqligaad ku socon lahaydeen oo ay baabuurtu idinku socon lahayd caqligeeda la imaada waxba waxa weye xaflad iyo magarasa kooka lacbay waxba tari mayso sheekh mukhtaar abuu muslim iyo sheekh maxamed garaar oo u warramay warbaahinta islaamiga ah alfurqaan ayaa dhankooda dareenkooda ku biiriyey arrinta badda madaxweynayaasha oo maamul goboleedyada oo sheeyaha u adeegaya iyo kuwa kaleba maxay danu ugu jirta ayaan ka hadlayay danta ugu jirtaa waxay tahay kow maamulkooda inuu sii dheeraado waqti dheer inay joogaan labo in ay waxay ma arkaysaa meesha ku joogaan waa gaaladii oo dhaqaalo siinayo mabaadi'doodana inay fuliyaan si kale kuma fulin karaan inay dhulkiina wax ka siiyaan dhulkiina soo dejiyaan wixii ay diidayaan oo dhan ay ka hor yimaadaan oo diinta ay ugu horeyso saa daraaddeeda somalilan tusaale yar somalilan waxaa ka dhacday horey u sameeyeen barnaamijka ninka muuse la yidhaahdo xabashadii oo dhan baa kusoo qulqushay meesha xafladaha waaweyn markay qabsanayaan oo christmas eyga xafladihii bay qabsanayan iyagoon qaranaynin way soo qulqulayaan puntland bay degan yihiin xaafaday degan yihiin amxaarada oo aan qarsoonayn soo ma jeedid waxay ku faafiyeen cuduradii bay ku dhex faafiyeen mabaadid ay ku dhex faafiyeen dekadii bay hadda meeqasanay adeegsanayeen waxaan hadda la sheegayo waa uun riwaayad wey laakiin meeqasanayba haysteenba ay adeegsanayeen gaalada adduunka siiba saliibiyada iyo yuhuudda isku daaban niman ay samaysteen weeyaan la rabana ummadda islaamka diin ahaan iyo dal ahaan iyo dadnamo ahaan si walba in lagu baabiyo lagu tirtiro gaaladana gacanta loo geliyo masiirkooda laga dhigo ummadda islaamka matalan halkaa degan in laga dhigo masiirkii ummadda islaamka ee andalus degnaan jirtay oo kaleeto in laga dhigo dee dad baa loo adeegsaday kuwaasiba lagu baabi'iyey kuwaana kuwii bay la mid yihiinoo sidii bay ku socotaa ilaahay subxaana wa tacaala ha naga difaacin shartooda oo aanan isku tashanin oo nimankaana aanan ka daba harin ummadda soomaaliyeeda muslimka haddaan nahay nimankaa dee waxaanay wax ka daran bay sameynayaan salaadiin iyo waxgarad ayaa sidoo kale cambaareeyey badda loo saxiixay etoobiya waxaana ay ugu baaqeen in ummadda dagaal u diyaargarowdo bulshada ku dhaqan dhulka n f d ayaa si adag kaga falceliyey heshiiskii badda loogu saxiixay xabashada etoobiya waxaa ka warramaya cabdiraxmaan beder si la mid ah soomaalida ku nool dunida daafaheeda ayay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka n f d gaar ahaan dhadhaab waxay si kulul uga hadleen tallaabada uu muuse biixi etoobiya ugu saxiixay badda soomaaliya dadkan oy dhammaantood ay ka muuqata kheyre iyo caro ayaa waxay si isku mida u sheegeen in heshiiskan uusan ahayn mid sax ah muuse biixina uusan matalaynin soomaaliya waa kuwan qaar ka mid a dadkaasi oo warbaahinta kula hadlay gudaha deegaankooda waxayna sheegayaan inayn marna ogolaan karin in taago ka mid ah dhulka soomaaliyeed lagu wareejiyo xabashida etoobiya
magacayda waa cabdullahi ibraahim cabdi oo ina ibraahirad loo yaqaano dhulka soomaaliya meel walba waxaa ku yeelee waa ka duwaya waa ka baaxad wenya wax laba nin ay intay isla hadlaan ay wax ku kala qaataan ama ay isku afgartaanba marka dhulka soomaaliyana wax ka mid ah taaka ka mid ah wax si suuqa la geeyey oo la kala iibsanayo waa ka wenya wuuna ka ballaaran yahay tilaabada hadda etoobiya ay qaaday iyo ninkii u saxay labadaba arrin khaladay ku dhaqmeen ma artay muuse biixi hadduu kula heshiiyey badda soomaaliya inuu etoobiya ay qaadato lafciduu toobin ku hayaa mana suuragelayso ninkii hadda madaxweyne amasal wasaare isku sheegahayo arrintaas dabeeci uu ka galayna waxaan u arkaa shimbaryaalow heesta inuu yahay waxba kama jiro waxna kama dhici doono maamul taaka sheega hal taaka oo dalka kamid weliba dalka naga kala goonnaa oo shanta gees lama geesisanay haddana taaka ka mid ma ogolin muuse biixi hadduu amaqoos helayo weeri asaga taala laakiin waxaan anaga ogolnahay shacab ahaan iyo magaranaysa ma ogolin mana ogolaan doono dadka soomaaliyeed ayaa si carale ku wajahay iibka badda soomaaliya iyo sheegashada dulmiga ee xabashida etoobiya waxaana in badan oo ka mid ay sheegeen in diidmadooda ficil ku darayaan dadka itoobiyaanka ah ee lagu beeray gobollada waqooyi ayaa soo dhoweeyey heshiiska xabashada lagu siiyey qaybo ka mida badda soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax tan iyo markii uu soo baxay heshiiskii dhex maray maamulka somalilan iyo dowladda itoobiya ayaa waxaa heshiiskaasi ka falceliyey dadka u dhashay waddanka itoobiya magaalooyinka waaweyn ee itoobiya waxaa ka socda dabaaldegyo iyo isku soo baxyo lagu soo dhoweynayo badda la siiyey itoobiya itoobiyaanka ku nool gobollada waqooyi ayaa aada u soo dhoweeyey oo u dabaaldegay heshiiska xabashida itoobiya lagu siiyey badda soomaaliya aqoon-yahan xasan faarax oo ku sugan gobollada waqooyi oo waraysi siiyey warbaahinta al-furqaan ayaa sheegay in meelaha dadka ku kulmaan lagu arkayo dad ka soo jeeda itoobiya kuwaasi oo si aan gambasho lahayn u sheegaya inay noqdeen muwaadiniin shaqo ka helaya badda la siiyey itoobiya maxamedow waxaa jira nambar dad aada u badan oo itoobiyaana oo ku sugan dhammaan gobollada waqooyi ee soomaaliya hadday tahay hargeysa burco iyo gobollada kale ee awdal iyo dee ilaa yacnii dhammaan usaynu ka warhayno ilaa boosaaso intaa itoobiyaanka ugu badani soomaaliya waa inta uu ka joogo ama waa meelaha uu ka joogo markaa si aada iyo aada ayay u soo dhoweeyeen hadday yihiin kuwii timaha jaraya tima jarayaashii kuwa gawaadhida maydha qaarkooda waxaan arkayay maantadan lahaa oo ku dabaaldegayay waxaa noqday nin muwaadina oo somalilan dara ama soomaaliyeed baa noqday walooyinka xataa dawarsanayay ee masaakiintaha laftigoodu qaarkood oo ii sheegaya oo ka mida meheradaha magaalooyinku waxay ii sheegayeen in iyaga laftigooda aad iyo aada usoo dhaweeyeen oo ay qaarkood nagu yidhaahdeen bay yidhaahdeen shaqo abuur baanu ka heli doonaa oo waanu ka bixi doonaa yacnii daranyadan iyo diiftan nagu haysata waanu ka bixi doonaa oo dad shaqaysta ayaanu noqon doonaa oo kalluunkaanu la soo bixi doonaa oo waxbaanu ka dhoofin doonaa marka walaal aad iyo aad ayay usoo dhoweeyeen kumanaan dada oo ka mid ah xabashida itoobiya ayaa sannadihii ugu dambeeyey si weyn loogu beerayay magaalooyinka uu ka taliyo maamulka muuse biixi kuwaasi oo la wareegay shaqooyinka sida ay sheegeen dadka soomaaliyeed ee ku nool gobollada waqooyi culimada iyo aqoon-yahanada ku xeeldheer damaca xabashida ayaa marar badan ka digay xabashida kusoo qulqulaysa soomaaliya kuwaasi oo si aan horay loo arag u kordhay bishii lasoo dhaafay siyaasiga cabdinuure siyaad ayaa dadka soomaaliyeed ugu baaqay inay u diyaargaroobaan dagaalka dhana xabashida ethoobiya cabdulla mukhtaar ayaa ka waramaya cabdinuur siyaad ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in badda soomaaliyeed maanta annagoo nool la siiyo itoobiya wuxuu arrintan ku tilmaamay qorshe soo socday muddo dheer waana qorshe soo socdo muddo dheer maaragtay shaqadaas uu qo- qorshe soo socdo waaye dowlado awood lahuna dabada ka riixayeen Eh, shan meelood oo soomaaliya ka mid a in la dego hadda taasu waxay waadax ku tahay midiyada caalamka oo dhan in maaragtay dowladda ingiriiska iyo maraykanku soomaaliya u kala qaybsanayaan inay meelo kala degaan Eh, midda kale midaan hadeer cusub oo ah etoobiya oo iyaduna dowlad daris nala ah do- oo dunida saddexaada in la siiyo qayb waxa weye waa wax heshiisahoo maaragtay ay xoogaa muddo soo socday heshiiskaas marka waa heshiis xaaraan ah waa waa heshiis ummadda soomaaliyeed diliin ku ah waa heshiis eh, kuwa madaxda waardiyeynaya ama kuwa wasiirada ka ahu ceeb ku ah hadday wax gartaan weeye cabdinuur ayaa sheegay in itoobiya dullaysatay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada wuxuuna ka waramayaa sheeko dhex martay isaga iyo mas-uul itoobiyaan ah Eh, waxaa kuu soo haray eh, gabra hadeer ka hor wuxuu ugu yiri anigu hadda hadeer ka horaan maaragtay i- ii sheekeeyey intaan as- anoo maxaabiis kasoo daynaya dad uu xirxirtay markaasu wuxuu ugu yiri eh, waxaan rabaa inaan kuu sheego Eh, wuxuu yidhi eh, maxaad noo- noola noo diidan tahay inaad maaragtay nala shaqaydo waayo anigu markii ay cabdulaahi yuusuf waqtigiisa yimaadeen ayaan diidoon iri anigu etoobiyaan lama shaqaynayo marka uu ii warramo wuxuu yidhi eh, run ahaantii soomaalidu badanka maanta dadka madaxda sheeganaya waa na wada ogol yihiin wax kale is- daaya qaar waxaan garanayaahu yidhi haddaan idhaahdo annaka etoobiyaahu maaragtay ciidan uma baahnidin wasaaradda gaashaandhigga aan annaku ciidan inkaga noqono ogol oo madaxnimadooda ku bedelinaya inay jiraan marka meesha naloo wadaa meeshaan ahayd wuxuu ugu baaqay dadka soomaaliyeed sida tan na hawaysato dhulkanaga inay qaadato shakhsiyaad xunxun oo caloosh u shaqaystayaalna ay ka iibsato oo ay ka iibsadaan waa wax dameer xunaa waa wax in laga diriro u baahan oo laga midoobo marka waa inaan dagaal usoo diyaar garowna qof kastoo qori heli kara qof kastoo bambo heli kara qof kastoo bastoolad heli kara qof kasta waa inuu dagaal u diyaar garooba oo sidaan dalkanaga ugu difaaca lahayn cadowga ugu difaaca lahayn ee, soo hunguriyey inuu dhulkanaga qaato annaku waxaan isku hayno intaan meel dhiganno waxaan qabaa inaan dagaal u labisano ma fahamta aan dhulkanaga uga celin waxaa kuu soo haray kooxda hargeysa joogta oo kiniisaduhu uga furan yihiin oo la yaqaano kiniisada inay kaga furan yihiin oo meesha jooga waxaan qabaa in kooxdaas ma fahamta meesha laga bixiyo oo ummadda ku kacday oo degaanka oo degan meesha oo ilaa haddeer maanta burcaf wadda ka haysa in loo heeliyo oo la garab siiyo ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa horey u sheegay in xoog ama xeelad ku qaadanayaan badda soomaaliya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray fariisin ciidamo ka tirsan dowladda federaalku ay ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray askarta lagu weeraray jasiira warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa